ka badan shan iyo toban macalin ayaa fursado shaqo ka helay iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Eagle ee magaalada Beledweyne macalimiintan oo markii hore shaqalaan ahaa ayaa hadda waxbaro ardayda iskuulka Eagle ee magaalada Beledweyne maamulaha iskuulka Eagle Ustaad Cabdullaahi Cabdirashiid Xasan ayaa ka waramaya tirada macalimiinta heshay fursadaha shaqo guud ahaan macalimiinta iskuulka ka shaqeysa waxay gaarayaan ilaa iyo shan iyo toban macalin iskuulka waxyaabaha maaragtay aada loogu ammaanayo waxaa ka mid ah inuu opportunities fiican oo siiyey dhalinta da-yarka ah ee soo baxaysa ee wadanka u soo baxaysa ee aan leenahay potential badan ayaa ku duugan ee kuwaasoo aan u siinay fursad inay ubadka soomaaliyeed wax baraan ayagana aqoontooda meeshaas ay ugu sii kobacdo oo anagana aan u ahaano ayaga baysbelin dadka magaalada ku xeeran khaasatan ardadii soo martay iyo dadka jaamacadaha gudaha ka soo baxay macalimiintaas marka dhowrka oo shaqaalaysiino ilaa iyo tobanka gaaraya labadii sano ee ugu dambeysay waxay aada maaragtay uga mahad celiyeen fursaddii loo soo bandhigay oo la siiyey iskuulka uu maaragtay u soo bandhigay qaar ka mid a macalimiinta heshe fursadaha shaqa ayaa u mahad celiyey maamulka iskuulka iyagoo ka waramaya qaabka ay ardayda wax u baraan
waxaan dhigaa iskuulka eagle waxaan ka dhigaa qaybta hoose ee iskuulka waxaana ka mid ahay macalimiinta ka dhiga maadada sayniska si fiican ayaan ardada u fahansiiyaa casharad ardada si fiican ayaan casharada u fahansiiyaa ayagoo casharadaas fahminna kama gudbo waxaan ka mid ahay macalimiinta iskuulka eagle primary dugsiga hoose dhexe ee marka eagle waxaana dhigaa maadooyinka laba maado ka mid aan dhigaa oo tarbiye iyo carabi ah ardaydana waxaan ugu dhigaa si fudud maadaama oo ay tihiin arday waxbaranaya oo dugsi hoose dhexe ay u badan yihiin yaryar oo ay adag tahay markaas in inta badan si fudud wax lagu fahansiiye laakiin dadaal dheer kadib ardayda waxaan wax ku fahansiiyaa inaa cashirada aan u dhigo dabadeedna isla wada akhrino aan wada sharxo mid mid aan uga sharxo macalimiintan ayaa ka mida kuwa soo dhammaysta heerka waxbarashada ee jaamacadda kuwaasoo fursad u helay inay ka shaqaystaan dalkooda hooyo